bismi illaahi raxmaani raxiim waa subaxnimo isniina taariikhdina ku beegan tahay afarta bisha koowaad sanadka labada kun lix iyo tobanka qodobada wareediya muqdisho uudii haayana saaka waxaa ka mid ah guddiga baarlamaanka ee soomaaliya u qaabilsan arrimaha difaaca ayaa soo dhoweeyey go-aanka dowladda soomaaliya ay ugu aqoonsatay askariga soomaaliyeed shaqsigii sanadkii tegey ee labada kun shan iyo tobanka dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay xoojin doonto xiriirka dhaqaale ee ka dhexeeya soomaaliya dalalka caalamka gaar ahaan waddanka iiraan maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka warbixiyey halka uu marayo qamaqaabada shirka maamul samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe kaasi oo dhowaan ka furmi doona magaalada jowar ee xarunta gobolkaasi
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada fmka barikeedu yahay sagaahanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa looga maqli karaan aaladda satellite-ka adduunkao dhan waxay si toosa looga maqli karaan barta internetka qaybta life stream guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio muqdisho ka dheeho boggeena radio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka radio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxa aynu qodobadii warkayaga ugu door karoonaa haatan kusoo dhowaada warkii oo dhan guddiga baarlamaanka federaalk ee soomaaliya u qaabilsan arrimaha difaaca ayaa soo dhoweeyey go-aanka dowladda soomaaliya ay ugu aqoonsatay askariga soomaaliyeed shaqsiga sanadkii tege ee labada kun shan iyo tobanka guddoomiyaha guddigaasi xildhibaan xuseen carab ciise oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in tallaabadaasi ay tahay mid aada loogu farxo ismarkaana ciidamada qalabka sida soomaaliya har iyo habeenba u taagan yihiin difaaca in cadowga in cadowga ay ka difaacaan shacabka soomaaliyeed xildhibaanka oo arrimahaasi ka hadlayay waxaa hadladiisii ka mid ah
horta marka hore salaaman tahay idaacaddana runtii waa waa maaragta waxay ciyaarta door muhiim ah waa loo baahan yahay in maaragta wacyigelin masanawada shacabka lala socodsiiyo meesha ay marayso magaranaysaa xaaladda ciidamada iyo madagaalan hargeysa iyo horumarka islaamadan ciidamada marka waa maaragtay waxay kamid tahay aaladaha lagula dagaalamayo magaranaysa cadowga marka waa muhiim inay inay yeeshaan cod iyo meel laga tiriyo magaranaysaa warbixina laga sameeyo horumarka ay ciidamada qalabka sida siiba ciidamada xoogga dalka soomaaliyada ay sameynayaan
waa gartay xildhibaane shaksiga sanadkan waxaa loo aqoonsaday ciidanka qalabka sida ee soomaaliyeed sanada labada kun shan iyo tobanka askariga ayaa loo aqoonsaday taasi ka baarlamaan ahaan ka guddi ahaan maxay idinku dhalinaysaa runtii aad bay noo dhiirigelinaysaa waana soo dhaweynaynaa waxaan insha allah ku tala jirnaa inaan baarlamaanka dhexdiisana aan ka sheegno arrintaas oo iyakana dadkooda naga qaatan in shaksiga noqdo askariga maaragtay u dagaalamayo una halgamaya in ilaaliyo shacabka soomaaliyeed marka waa arrin weyn oo lagu farxo annagu waan soo dhaweynayna
waa gartay marka muddooyinkan u dambeeyey maadaama guddiga aad tahay oo aad guddoomiye u tahay dhinacyo badan oo ku qaaban aad leedahay ka waran howlaha ciidamada milatariga xilligan ay hayaan
waa hawl runtii aada adag aan la qiyaasi karin runtii dhibaatada ay leedahay laakiin duruufaasheena waa ogtiin xagga dhaqaale markaa runtii waxay leeyihiin la mahad celiyo dhiirigeliyo loona garab istaago maaragtay wakti adag baa lagu jiraa oo siyaasad adag oo sirkay waan deganayn laakiin ciidamada markasta siyaasada way ka baxsan yihiin waxay ku halgamayaan arrintiba inay soomaalida nabad hesho si markaa wixii kale daruuriga ahaa matalaasha loo dhamaystiro marka arrintii shaqo culus bay wadaan horumaro waaweyn na way gaareen maaragtay gudaha magaalooyinka iyo dibadda aad iyo aad u mahadsan yahay guddoomiyaha guddiga difaaca ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayuu ahaa xildhibaan xuseen carab ciise ismarkaana ka hadlayay go-aanka dowladda ee soomaaliya ay ugu aqoonsanayso askariga sanadkii tegey ama shaqsiga sanadkii tegey inuu yahay askariga soomaaliyeed dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay xoojin doonto xiriirka dhaqaale ee ka dhexeeya soomaaliya dalalka caalamka gaar ahaan waddanka iiraan warbixin arrinkaasi ku saabsan cali ayaa inoo eegaya safiirka soomaaliya u fadhiya dalka iiraan khaliif kadiih muuse oo maalintii sabtiya lasoo dhaafay la hadlayay koox dalka iiraan qaabilsan dhoofinta waxyaabaha aan saliidda ahayn gaar ahaan gobolka markazi ayaa waxa uu sheegay in la kordhin doono islamarkaana la xoojin doono xiriirka dhaqaale iyo iskaashiga dowladda soomaaliya ee dalka iiraan ka dhexeeya safiirka ayaa intaa ku daray in soomaaliya ay tahay mid muhiim u ah dhaqaalaha guud ahaan qaaradda afrika islamarkaana marina u tahay guud ahaanba qaaradda afrika uu sheegay in la aas-aasi doono xidhiir iskaashiyo dhanka dhaqaalaha ee dalka iiraan iyo soomaaliya ka dhexeeya waxaana uu sheegay in dhaqaalaha guud ahaan waddanka ku jira uu ka badan yahay islamarkaana ay ka faa'iidaysan karaan in ka badan shan boqol oo milyan oo guud ahaanba ku nool qaaradda afrika islamarkaana loo baahan yahay in la xoojiyo qaaradda afrika ayaa waxaasan jirin dhaqaale ama warshado dhaqaale guud ahaanba marka la eego kaabayaasha dhaqaalaha ay yihiin kuwa aada u liita waxaana loo baahan yahay in la asaaso xidhiir dhaqaale oo ka dhexeeya soomaaliya iyo iiraan si looga diyaar garoobo islamarkaana kor loogu qaado dhaqaalaha labadaasi waddan ayuu yiri safiirka soomaaliya u fadhiya dalka iiraan khaliif kediye muuse waxa uu intaa ku daray in dowladda soomaaliya ay haatan ku dadaalayso inay kordhiso dhaqaalaha soo saarka gaar ahaan dhanka badda beeraha xoolaha iyo weliba guud ahaan sidoo kale uu tilmaamay in macdinta iyo xitaa ay ku jirto dalxiiska ayuu yidhi dalka soomaaliya islamarkaana waxyaabahaas oo dhan ay yihiin kuwo ay ka qayb qaadan karto islamarkaana ay maalgashi ku samaysan karaan ganacsatada iyo dadka maalqabanka ee u dhashay waddankaasi iran maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka warbixiyey halka uu marayo qabanqaabada shirka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe kaasi oo dhowaan lagu wado inuu ka furmay magaalada jowar ee xarunta gobolkaasi sida warkaan uu ku eegayo wariyahayaga yuusuf cabdulaahi cumar maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay inay si weyn isugu diyaariyeen shirka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka shabeellaha dhexe oo waraysi siinaya warbaahinta qaranka ayaa waxa aada iyo aada maaragtay dadka gobolka deganay maaragtay isu saara mas-uuliyiin maadaama ay shirkii labada gobol lagu qabta lahelo caasimada dadku iyo dhammaan ciidamada iyo maamulkuna aaday maaragtay amniga loo walaagsiiyey diyaargarow fiicanaan wadala aadayna wanaagsan taxalada maaragtay diyaargarowga dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in erbooyinka shirka ka qaybgalaya ay u diyaariyeen soo dhoweyn wanaagsan iyo amni sugan waayo goobta shirka ugu qadahaaya iyo dadka martidaba maaragtay waxaan maaragtay rajeynaynaa in la kulmaamo soo dhoweyn wanaagsan iyo maaragtay si wanaagsan iyo magaalo wanaagsan oo ammaankeeda aada looga wadwaalay dhammaan dadku iyo maaragtay maamulka ciidamada dhan waxay diyaar u yihiin inay shirkaas oo kusoomay oo ilaah yidhaahdo ay maaragta loogu jira maaragta dadaal iyo gulf xoogan
waa gartay gudoomiye bal iga waran horta amniga guud ma gobolka unbaa hawshiina wadata mase cid gacan idinka siisay oo xukuumadda dhexe ayaa jirta gobolka amaanka hadda gobolka intii ka hore gobolka ayaa haayay laakiin haddii meesha haddii maaragtay shir lagu qabahaayo xaaladda xaalad gobol waa ka imaanaysa shir weyn oo laba gobol iyo laba shir ayaa meesha lagu qabaha waxaa imaanaya maaragtay dowladda waxaa imaanayso marka in la soo xoojiyo oo amaanka ay dowladda dhexe ay maaragtay qayb ka tahay kala imaanaysa haddii la yirahdaana waa laga jeedinaya hadda intii ka hore gobolka dhammaankiisana aada u fiicnaa ilaa haddana maaragtay waxaa hawshaas ku jira ciidamada jooga maaragtay qaranka iyo maaragtay hadalka gudoomiye ku-xigeenka ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli dhowaan la filayo in lagu dhawaaqo gogasha maamul u samaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa ka hadlay qorshaha xiga doorashada guddoonka baarlamaanka ee maamulkaasi xilli shalay lasoo gebagabeeyey doorashada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya wasiirka warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa tilmaamay in markii doorashada lasoo gabagabeeyey kadib ay qorsheynayaan in la dardargeliyo howlaha baarlamaanka iyo weliba kan dowladda ee maamulkaasi u yaala waxaana xusay in tallaabadaasi ay tahay mid aada ugu farxaan markaana ay soo dhoweynayaan isbedelka dhinaca baarlamaanka ee maamulkaasi shalay lasoo gabagabeeyey xasan cabdi maxamed wasiirka warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa arrimahaasi ka warbixiyey waxaan rajaynaynaa guddooyinka golaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya in maalmaha soo socda iyo guddiga ku dhawaaqi doono guddigaas oo ah guddiga qabanqaabada ee calasasaarka guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddooyinka sare ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkii maalmaha soo socda in la calasasaari doono guddoonka sare ee golaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya kadib oo golaha wasiiradu ay gudageli dooneen
waa gartay wax hor yaalla oo baarlamaanka u xaniban ee maadaama sharci dejintii uu yahay miyaa jira oo hadda miiska iga saaran gudahana wasiirada nidaamka dastuurka koonfur galbeed soomaaliya ku qoran gudoomiyaha baarlamanku wuxuu kalfadli rasmi isugu yeeri karaya golaha baarlamanka marka la caleemo saaro kadib buu kalfadli ugu horreeya la yeelan karaa golaha baarlamanka koonfur galbeed soomaaliya
allah u naxariistay waxaa maanta lagu wadaa in magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan lagu aaso ugaas cabdiraxmaan ugaas khaliif ugaas rooble oo shalay halkaasi ku geeriyooday waxaa iminka halkaasi ka soconaysa qabanqaabada aaska ugaaska waxaana maamulka iyo weli qeybaha bulshada ee gobolka hiiraan ay ku howlan yihiin sidii aas qaran loo sameyn lahaa ugaaska iyadoo lagu wado in madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud yuubdi hogaaminayo ay ka qayb galaan aaska ugaas cabdiraxmaan ugaas khaliif ugaas roble oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan ismarkaana gacan weyn ka geystay arrimaha nabadeynta beelo walaalaha uu ku dagaalamay qaybo ka mid a gobollada dalkeena soomaaliya wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka hiiraan cabdishakuur ayaa kusoo waramaya in iminka ay socoto qabaqaabada aaska ismarkaana la sugayo wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ee lagu wado inay gaaraan saacadaha soo socda magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaas hiiraan haddaba wixii kusoo kordha wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan haddii allah wadali karaan noqdo ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika gaar ahaan kuwa etoobiya oo kaashanaya ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa lagu wadaa inay dhowaan howlgallo ka fogiyaan meelo ka mid a gobolada jubbooyinka si guud ahaan goboladaasi looga ciribtiro maleeshiyaadka argixisada al-shabaab wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka jubbaland maxamed warsame darwiish oo la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay in ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika ay amisom gaaraan kuwa etoobiya qaybta ka ah howlgalka amisom ay iminka ku howleyihiin inay gacan ka geystaan sidii guud ahaan gobolada jubbooyinka looga ciribtiri lahaa maleeshiyaadka argixisada al-shabaab ee halkaasi ku dhumaalaysanaya tiro ciidamaha oo gaaraya in ka badan saddex boqol oo askari ayaa lagu soo waramaya dhowaan ay gaareen magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaas oo xaflad soo dhaweyna lagu sameeyey islamarkaana qorshe uu yahay inay qayb ka noqdaan ciidamada nabad ilaalinta ee xilligan daneynaya inay guud ahaan gobolada dalkeena soomaaliya ka ciribtiraan dowladda soomaaliya ayaa dhowaan shaacisay in horaanta sanadkan laga ciribtiri doono guud ahaan argixisada al-shabaab qaybo ka mid a gobolada dalkeena soomaaliya oo iminka ku dhumaalaysanayaan halka warkaasi aad idinkugu imaanayo waa reeriyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dowladda sacuudi carabiya ayaa sheegtay in gebi ahaanba cilaaqaadka ay u jartay dowladda iiraan kadib markii iiraan ay dab qabasiisay safaaraddii ay sacuudiga ku lahayd magaalada teheraan ee xarunta waddankaasi wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudi carabiya cadil al jubayr oo ka hadlayay banaanbaxyo ka dhacay magaalada teheraan ee xarunta waddanka iiraan ismarkaana dab lagu qabadsiiyey safaaradda sacuudiga ay halkaasi ku leedahay ayaa sheegay in taasi ay keentay in gebi ahaanba cilaaqaadka u jiraan xiriirkii ka dhexeeyay waddanka iiraan waxaanu sheegay jubeer in sacuudiga safiirkooda kasoo tegay ama ay ugu yeereen in uu dib ugu soo laabto magaalada ama boqortooyada dalkaasi sacuudi carabiya si uu si loo xoojiyo waxa ay sheegeen ah in ay gebi ahaanba jareen cilaaqaadkii ay la lahaayeen dalka iiraan arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii boqortooyada sacuudiga sabdigii ay xukun dila ku fulisay sheekh nameer anneyr oo ah wadaad caan ah oo shiica iyo afartan iyo lix kale oo dalka iiraan kuwaasi oo lagu eedeeyey inay gacan siinayaan kooxaha argixisada ee dagaalada ka wada qaybo ka mid a gobolka iyo sidoo kale gudaha waddanka sacuudiga dhegeystayaal guud ahaan warkii waad kala socotay redio muqdisho codka jumhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa ciddii uu sheegayna warkaasi waxay dib ugu heli karaan bogga internetka aynu ku leenahay ee ah radio muqdisho dot net